Xilibiyootka deegaanka Caweer oo u dhexeeya magaalooyinka Cadaado iyo Go'danlaba ayaa maanta xadhigga laga jaray waxaana fulisay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha xukuumadda federaalk Soomaaliya oo kaashanayso hay-adda Acmaasha Kheyriga ah ee Cummaan iyo Galmudug. Injineer Axmed Linto oo fuliyay mashruuca xilibiyootka ayaa maamulka iyo bulshada deegaanka uga mahad celiyay sida ula shaqeeyeen kooxda farsamada muddada ay hawsha socotay.
maanta waxaa sharaf noo ah anagoo oo xarag jarayno ceelkii oo caweer Een, ilaahay mahad u sugnaatay Een, maamulkan si wacan oo nala shaqeeyey maasha allah gudoomiyihii waa kina odayaal dhaqameedyadiina waa kuwaan hablihiina waa kuwaan waxay naga sheegtaan ma jiro annagana waxaan ka sheeganayna male Een, aniga waxaan ahaa injineerkii dhismaha fuliyey si sharaf iyo nidaam aan igula soo dhameey waqtigaan ugu talagalayna waa ku qaadanaa waa ku mahadsan yihiin maamulka iyo deegaankaba maanta waxaan ugu tagnay biyo iyo balebale Gudoomiyaha deegaanka Caweer Gurxan Caweer Cali, Doctor Ayuub Cabduqaadir Cabdulaahi iyo Zakariya Shariif Axmed agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga Galmudug ayaa bogaadiyey mashruucan waxtarka u leh dadka deegaanka.
aan uga mahad celinaynaa ceelkaa dadkii soo dhiibay oo meeshaas aan afar iyo labaatan kilomitir aan biyaha aan uga soo qaadi jirnay eh, fursadda biyaha hal doolar iyo hal doolar iyo bar noo keentay iyo dadkii juhdiga geliyey oo islaamka ahaa aan uga mahad celinaynaa mahadhu naga gaarto salaamuhu naga gaarto waa soo dhoweynaynaa ceelkii ninka- injineerkii dhisay iyo odayaashii iyo kulle dumarkii waa wada joognaa ilaahay mahaddaas haydin gaarsiiyo aakhiray adduun ka liibaana ka barwaaqooba waa xafadaynaa ceelka sidii lakuu sheegay ceel lakuu sadaqeeyo weeye sidii muslim lakuu dhimana wuu sadaqaynaynaa ilaahayna waa maqlaa anigoo ku hadlaya afka dadka deegaanka een, aadna uga mahad celinayo maanta inaan helno mashruucan ballaaran ee ceelka biyihiisa iyo agabkiisaba wata wax aad iyo aad loogu farxo waaye dadkuna ay ku diirsadeen sida arki kartaan dumarka iyo caruurta iyo odayaashii deegaanka oo ka soo wada qayb galay maanta waxay ku diirsanayaan dhulkan ay deganaayeen oo maanta munaafacaad mar labaad u yeeshay awalna munaafacaad deegaan u lahaa maantana wuxuu u leeyahay munaafacaad wax soo saar iyo biyo intaba waxaan leeyahay sadaqo kheyriyaada ayay hay-adda cumaan alkheyriya meeshaan ka qabatay sadaqadaas ilaahay ha gaarsiiyo dadkii muxsiniinta ahaa ee soo baxsaday runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladda tan aadka u quruxda badan oo xarigjarka ah een, ceelka deegaanka caweer aan ogeyn baahi weyn in loo qabo deegaanka inuu ceel helo waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii gacanta weyn ka geystay oo ay ugu horeeyaan een, wasaaradda biyaha iyo tamarta kheyraadka ee, federaalka cumaan alkheyriya een, ah, xildhibaanka federaalka ee soomaaliya ee nagu matala xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen cudowaa dowladda galmudug dhammaan qof walba oo gacan ka geystay waxaan idin- idin leenahay mahad haniga gaadho een, shaqo fiican ayaa qabateen bulshadiina maanta waxay haysataa biyo Xilbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanka Caweer ayaa la filayaa in uu wax weyn ka tari doono baahiyihii biyo la'aaneed ee ka jira deegaanka.